bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhdu ay ku astaysan tahay afariyo labaatanka bisha setembar sannadda labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan waxaa maanta maalinta koowaad laga ciidayaa caalamul islaam iyadoo ciidduna ay tahay ciidul adaxa waxaana maanta taariikhdu bisha miilaadiga ay ku astaysan tahay tobanka maalinta carafo waana maalin ay si weyn muslimiinta ugu muujiyaan mid ka mid a farxadaha ugu waaweyn ee ay leeyihiin islaamka waana maalinta ciidda koowaad ee ciidul adxaga iyadoona si weyn loogu arkayo dariiqyada magaalooyinka waaweyn ee dalka soomaaliya dad u badan carruur kuwaasi oo u damaashaadaya maalinta koowaad ee ciidulfidriga kadib salaada gudashada ama gudashada salaada ciidda kadib waxaa dariiqyada magaalada muqdisho iyo goobaha ay isugu tagaan dadka buuxdhaafiya carruur aad u fara badan kuwaasoo wejiyadooda ay ka muuqanayaan farxad aad u weyn maadaama ay tahay maalinta koowaad ee ciidda waxaa dhanka kale dadku ay yihiin kuwa ku libisan dhar nuucyadiisa kala duwan haba ugu badnaadeen ee dharka kuwooda ugu quruxda badan ee dhowaanahan ganacsi ahaanta loo keenayo gudaha dalka soomaaliya sidoo kale xaafadaha qaar ee magaalada muqdisho waxaa si weyn looga dareemay maalinta koowaad ee ciidul adxaaga iyadoona meel waliba oo ka mid a magaalada muqdishona si weyn looga dareemay maalintaasi madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa warbaahinta kala hadlay shacabka ayagoona ugu hambaliyey munaasabadda ciidda waxaana ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaasoo hambalyo ku aadan maalintan u diray dhammaan bulshada soomaaliyeed waxauna sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ugu baaqay in la caawiyo kooda aan waxba haysan ummadda soomaaliyeed dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa tacsiye tiiraayala u diray dhammaan dadkii ku geeriyooday dhar qaraxii dhowaan ka dhacay afaafka hore ee iridka madaxtooyada soomaaliya waxa uuna sidoo kale ka dhawaajiyey madaxweyne xasan sheekh inay tahay wax laga xumaada arrintaasi
halaga faa'iidaysto halays cafiyo walaalaha soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leenahay ciidan ciideeda madab iyo deganaanshiyo iyo bashbash iyo barwaaqo ku noolaada dhammaanteedna ilaahay dalkeenna hanoo hagaajiyo isaga ayaan dad ku nahay gacantiis malihin ee isaga ilaahay aan u barano inuu noo hagaajiyo annaguna intii dadaalkeenna ah iyo waajibka ilaahayna saaray oo ah inaan dadaalna nimaada aan dadaalna daliiraa waxaan halkaan ayayna uga tacsiyeynayaa dadka soomaaliyeed ee nimankan cadowga ah mabeendhaweyto ay bandadii ay qarxiyeen baabuurkii ay qarxiyeen dadka soomaaliyeed ee ku dhintay ee abriyada ahaa dembi la-aanta ahaa dad shaqaysanaya ganacsi ku jira kuwa waddada iska maraya kuwa maxaanku yidhahdayy ee howlahooda caadiga ahay haysta intaba ay dhubkaasi u gaara ay ku dhinteen intii ehladii iyo qaraabadiina waa uga tacsiyeynaynaa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogto joogaanna waa uga tacsiyeynaynaa sidoo kale inta dhaawaca ah waxaan ilaahay ka baryaynaa in dhaawacooda ilaahay bogsiiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhanka kale waxa uu ka dhawaajiyey in dadkii ku dhaawacmay ee daran yahay dhaawacyadooda dib loogu qaadi doono howlo caafimaad dalka dibaddiisa waxuuna tilmaamay in dowladda ay weydiisan doonto waddamo saaxiiba ay la tahay sidii dadkaasi loogu samata bixi lahaa waddamadooda haddii ay howlahooda caafimaad wax looga qaban waayo gudaha dalka soomaaliya waxauna sheegay dowladda in xil uu ka saaran yahay cid waliba soomaali ah oo ku sugan gudaha dalka soomaaliya ee saameyn ay ku yeelato dhibaatada kooxaha dowladda kasoo horjeeda ay inta badani waxyeelo kasoo gaarto ama uu saameyn ku yeesho noloshoodaba kuwa dhaawacaana meel kasta oo daawo iyo iyo daaweyn looga heli karo ayay dowladdu geyn doontaa kuwa dalka gudihiisa lagu daaweeya daaweyn karana waan daaweyn doonaa kuwa dibadda in loo qaado u baahan dalalka walaalaha saaxiibadaan aan la kaashan doonaa sidii kuwii horeba la yeelay waan qaadi doonaa ayagana haddii alla yidhaahdo mar kale intii dhimata allah unaxariisto sabr iyo iimaan inta cadaawacaana ilaahay caafiyo dadka soomaaliyeed waxaan leehay cadowgiina garta oo iska celiya waad iska celin kartaan aad iyo aada umahadsantiin isla madaxda dowladda ayaanu ku guda jirnay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa dhankiisa hambalyo maalinta koowaad ee ciidul adxaaga u diray dhammaan ummadda soomaaliyeed asigoona ugu hambaliyeeyey munaasabadda waxauna mada ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke si lamida ula dardaarmay bulshada soomaaliyeed inay iscaawiyaan kooda tabarta yarana garab la siiyo si ay isu mid u noqdaan ummadda soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamay in dalkani uu hiigsanayo hiigsi muuqda waxa uuna sheegay in la filayo dhowaan in dalka laga hirgeliyo wax waliba oo lagu gaari karo sannadda labada kun lix iyo toban doorashooyin inay kaga dhacaan gudaha dalka soomaaliya inkastoo doorashadii la filayay meesha ay ka baxday gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa dhankiisa ku biiriyey munaasabadda ciidul adxaga hambalyada ku aadan ee loo dirayo ummadda soomaaliyeed waxa uuna gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari sheegay in looga baahan yahay ummadda soomaaliyeed inay isu gargaaraan hadalka gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya iyo dhammaan madaxda dowladda waxa uu imaanayaa xilli maanta ay ku astaysan tahay maalinta koowaad ee ciidul adxaaga iyadoona si weyn looga dareemaya magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyo sidoo kale goobo dhowr oo ka tirsan gobollada dalka isla wararka ciidda ayaynu ku guda jurnaayay magaalada jowhar iyo sidoo kale marka ayaa si lamid ah looga ciiday maanta munaasabadda ciidul adxaaga iyadoona si weyn ay isugu soo baxeen kumanaan dada kuwaas oo ka qayb qaadanayay munaasabadaha ciidda waxaana sidoo kale si weyn looga dareemayay farxadda dad u badan carruur kuwaasi oo qayb ka ahaa dadka isugu soo baxay goobaha dadka ay isugu yimaadaan ee magaalooyinkaasi marka iyo jowhar oo kale ah xarumaha gobollada shabeellaha dhexe iyo shabeellada hoose dadka ayaa waxay ahaayeen kuwo isugu marxabaynayay munaasabadahaasi iyadoona sidoo kale ay kala qayb qaadanayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka dowladda ee gobolka shabeellaha hoose gobolka shabeellaha dhexe iyo sidoo kale maamulka koonfur galbeed soomaaliya qaar ka mid a wasiiradooda kuwaasoo soo gaaray gudaha gobolka shabeellaha hoose halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer annagoo weli kusii guda jirna munaasabadda ciidda ayaa magaalooyinka gaalkacyo iyo sidoo kale dhuusamareeb guraceel iyo sidoo kale cadaado si weyn looga xusay maanta munaasabadaha ciidda xubno ka tirsan xubnaha wasiirada ee maamulka galmudug ayaa si aada isugu ayaa si aada dadka kagala qayb qaadanayay munaasabadda ciidul adxaaga magaalooyinkaas ayaa kadib salaada dukashadeeda waxaa sidoo kale lagu arkayay iyadoo dadka isugu marxabaynaya munaasabadahaasi waxayna ahayd munaasabad ka duwan kuwii hore waxaana qayba ka mid a gobolkaasi galgaduud oo ay gacanta ku hayaan ahlusunna wa jameeca sidoo kale qayb ka ahaa dadka ciidaya ayaa laga dareemayay munaasabadan ciidul adxaaga magaalada gaalkacyo dhanka waqooyi ilaa iyo garowe boosaaso ayadan waxaa si weyn munaasabadda ciidda kala qayb qaadatay bulshada halkaa ku dhaqan maamulka puntland ee uu hogaamiyey cabdiweli maxamed cali gaas waxaana munaasabadda magaalada garowe lagu xuseeyey maalinta ciidul adxaaga si weyn isugu soo baxay kumanaan dad ah kuwaasoo ku dukaday barxadda magaalada garowe waxaana si weyn halkaasi isugu yimid dad aad u fara badan kuwaasi oo laga dheehanayay bilicda maalintan wanaagga badan ee ciidul adxaaga ahna tobanka bisha carafo dadka ayaa halkaa isugu marxabeeyey munaasabadda iyagoona si weyn isugu soo baxay halkaasi waxayna sidoo kale ka dhacday munaasabadan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari halkaasoo sidoo kale kumanaan dad ay kala qayb qaateen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka iyo kuwa maamulka puntland halkaasina isugu soo baxay waxaana mas-uuliyiinta halkaa kula hadashay bulshada dhammaanba ay ugu baaqeen in layscaawiyo laysuna gargaaro maadaama ay tahay maalin farxad ah xilli sidoo kalena ay tahay maalinta koowaad ee ciidul adxaaga dhanka ayo gobollada dhexeednaan dib ugu soo laabana magaalada beledweyneha xarunta gobolka hiiraan iyo sidoo kale magaalada baay ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa si weyn looga ciidayona ayadoona si aad ay isugu soo baxeen kumanaan dada kuwaas oo ka qayb qaadanaya munaasabadahaasi maamulada ka jira halka ayaa kala qayb qaadanaya bulshada munaasabadda ciidda iyagoo sidoo kale ugu baaqaya in lays caawiyo gargaarna loo fidiyo dadka kuwooda liita ee ku dhex sugan deegaanadaasi aan ka sheekaynayno waxaana sidoo kale ay ugu baaqeen in la caawiyo dadka dhammaan saraakiisha ammaanka ee dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa dhankooda tilmaamay si aada loo adkaynaya munaasabadda ciidan maadaama ay tahay maalin si weyn dadka isugu soo baxayaan waxaana sidoo kale goobo ka mida dalka soomaaliya haddii aan ka sheekaynona magaalada muqdisho maanta si weyn loo adkeeyay ammaanka waxaa sidoo kale ciidamo aad u fara badan la geeyey xeebta liido oo ah goobaha sida aadka u mashquulka badan maalmaha ciidda ee farxadda iyadoona halkaa la geeyay kolayo ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya kuwaasoo ka qayb qaadanaya xaqiijinta ammaanka xeebta liido halkaasoo la filaya in boqolaal kunoo dad ah ay isugu tagaan maalinnimadan maanta ah oo ay ku astaysan tahay maalinta koowaad ee ciidulfidriga waxaana maamulka degmada cabdicasiis oo hore kaga hadlay arrintan ay tilmaameen in si aada loo adkaynaya ammaanka goobta inta lagu guda jiro ciidda rafo
عالم كودا وما للعالم
haddii aan halkaa ugu gudubno wararka ciidda akhyaartaaynu jecelnahay qodobka ugu dambeeya ee warka raadiyo wardheerna waxa uu noqonayaa dowladda faransa ayaa markanna waxay ka iibinaysaa laba markabo kuwa dagaalka ah oo sidoo kalena xamuulay ama qaadaya diyaarado helikabtar oo gaaraya lix iyo toban iyo sidoo kale laba maraakiibta kujiska ah ee qusta ka iibinaysa dowladda masar maraakiibtan ayaa markii hore waxa uu qorshaha ah in laga iibiyo sida heshiis ay ku wada galeen dowladaha ruushka iyo sidoo kale faransiiska balse faransa ayaa arrintaa ka laabatay ka gadaal markii ruushka faragelin uu ku sameeyey waddankaasi ukrein taa oo ka carisiisay xukuumadda bariis masar ayaa weli la carabaabeen lacagaha dhabta ay ku iibsanaysa maraakiibtan balse waxaa la ogyahay markii hore heshiiska ruushka uu la galay faransa inay ku kacisay maraakiibtan laba dhibic laba milyan oo lacagta dollarka maraykanka ah waana lacag aad u fara badan masar ayaan weli carabaabay lacagaha dhabta ay ka bixinayso sidoo kale waddamo dhowra ayaa doonaya maraakiibtan inay ka iibsadaan dowladda ruushka dowladda faransiiska warkii oad kala socoteen raadiyo wardheer khiyaartaynu jecelnahayow intaas ayaan kusoo edlaynayaa waa bahdii wardheer oo ugu horreeya maxamed nuur amiin oo maanta idin leh ciid wanaagsan meel kastoo aad ku sugantihiin ummadda soomaaliyeed kulla caam o antum bikhayr